magaalada baydhabo ayaa maalmahanba waxaa ku sugnaa wafdi ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo horkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga kuwaas oo gaaray magaalada baydhabo ayaa waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo iyo xubno ka tirsan bulshada magaaladaasi ku dhaqan ibraahim isaaq yarow oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegay inuu kulamo wada tashi ah uu la yeeran doono maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan isagoo intaasi raaciyey inuu kala hadli doono arrimo ku saabsan dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada wafdiga ayna saxaafadda la socodsiin doonaan natiijada wadahadallo ay yeelan doonaan wafdiga hogaaminaya wasiir ku-xigeenka amniga qaranka wasiir ku-xigeenka amniga qaranka ibraahim isaaq yarow ayaa xubinkaa guddi dowladda federaalk ee soomaaliya ay u xil saartay dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ku-meel gaarka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay inaysan tixgelinin rabitaanka shacabka ee ku dhaqan gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaanka oo ka soo jeeda gobollada baay iyo bakool ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay inaysan inay ka hor imaanayso rabitaanka shacabka sheekh aadan madoobe ayaa dowladda soomaaliya u jeediyey inay ka dhabayso rabitaanka shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo oo ku qanacsan sida uu sheegay maamulka lixda gobol ee uu hogaamiyo madoobe nuunow maxamed axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere